عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما أدي زكاته فليس بكنز maa udiya wixii la guto sakaatuhu sakadiisaee sekada laga bixiyo falaysa ma ahaanin bikansin kansigan dee goodiga iyo waciidka adagi uu kuba yimee ruuxii bal matalan in lagu gubi doono qiyaamada taas ma ma aha kaasi kol haddii sakadiisa la bixiyo dee wixii intaa dheeree maala haba badnaadee ee uu haysta ruuxu kansi oo lagu cadaabo ma aha oo ma noqonayo maalkii waxa dahiraya sharkiisii waxaa ka kaxaynaya ruuxa xuquuqdii lagu lahaaya uu kaba bixiyo sakadiida ay u horeyso kol hadduu taa kaba bixiyo maalkii inkastaba tiradiisu ha badnaatee kansi lagu cadaabo ma noqonayo taas buu markaa tarjamada cunwaankeedu yahay bal markaa axaadiidna waa inoo keenayaa qayb ahaanna ay dee inoo dambeeyaba waa liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii ayaana u daliila arrinkaa uu yidhi laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsati awaaqin shan wiqyadood waxa ka yar sadaqatun saka kuma sugno saka kama waajibayso bal xadiidkan kolley waa xadiid uu inoo keeni doono haddii alla yidhaaho imika waan arki doonaa isagoo dee mawsuul ah intan ha ka soo qaato oo tarjamada iyo wixii uu daliishanayay haba raaciyo isagoo abwaabtiisii u munaasibkayd ku keenayo saddexda qaybood ee xadiidkaasi inooga koobnaan doono mid kastaba baab gaara kuba keenayana waa inoo dambeeyaa marka haddii ala yidhaha kol haddii uu abwaabtiisiina uu jumlo jumlo ama qayb qayb uguba keeni doono wejka istidlaalkiisun baan eegaynaa xataa ka dambena waan la qabayn doonaa une markaa kuma sii joogjoogsan doona haddii ala yidhaaho macnuhuna waxa weeyaan bal horta wuxuu tarjamadii u dhigtay meeshii waxaa qur-aanka inooguba sugan kanzi waciid adagi uba yimi waa aayaddan waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi fabashirun bicadaabin aliim dadka iyagu kaydsanaya dahab iyo fido aan fii sabiilillaahi kuba bixinahayn cadaab daran ugu bishaareeyo cadaabkaasna waa in iyadii inta safaaxi laga dhigo naar lasoo geliyo oo lasoo kulayliyo iyagii jidhkooda laguba gubayo dhinacyadood iyo dhabarradood iyo wejiyadooda bal taa lagu gubi doono waa waciid aada iyo aada u adag haddaba bal matalan taas waciidkaas xadiidka inoogu aayadda inooguba yimi adaga dadkaa kaydsanaya amwaasha dahabkii iyo fidadii een fii sabiililaahi kuba bixnaynay waciidkaa mudanayaan ayaa xadiidka wuxuu usoo qaatay imika inuu u daliishado tarjamadii oo ah kol haddii la bixiyey sakadii lagaba bixiyo oo maalkii sakada laga bixiyo inaanay kansiga waciidkaasi kuba yimi ahayn xagga uu xadiidka kaba daliishanayaana waxa weeyaan oo xadiidkan uu kaba daliishaday xadiidka waxaa inooguba sugan shan wiqiyadood hadhow baan dabdin doonaa wiqiyadda waana fidadii markaa tani wixii ka yar sako ka waajibaysaa inaanay jirin mafhuumka xadiidkuna waxa weeye haddii dee shantaa wiqiyadood ay gaadho oy markaa fidadii sadaqa inay ka waajibayso markaasna taasi maxay keenaysaa sadaqadii bal waaba maalkii dee kansina way noqon kartaa wuu tiro badnaan karaabe eh wixii sadaqadii ay kaba waajibtay haddii sadaqadii lau waajibiyey laga bixiyo dee ruuxa ciqaabi kuma imanayso waciid iyo cadaab lagu goodiyo markaa in lagu gubi doonana markaas maa wixii xaajadiisa dheeraayee uu iska haystee maalkaasee uu dhigtay kol hadduu sadaqadii kala baxay wixii lagu waajibiyey dee ruuxaa sekadii bixiyey iyo wixii lagu waajibiyey isagoo ammaan baabuu mutay oo waaba lagu ammaanayaa taasoo waxaanuu markaa u hadhay ee ama shanta kaba yar ama kaba badane laakiin sekadeedii u bixiyey markaa kansigaa waciidku kuba imanaya maaha taasba ayay tahay wejka istidlaalkiisa xadiidkiio macnaa wixii aan sadaqa ku waajibino horta kansiba maaha waa macfi waa khulaasada kalaamka wixii aan gaadhin intaas kansi ma aha waayo waa waxaa la yskaba cafiyey wixii sakada laga bixiyeyna kol haddii sakadii laga bixiyey kansigan dee xataa kansi ha lagu magacaabo ee laakiin kansigan waciidku uu kuba yimi ma aha taas wey taasi waa mid xagga laftigan maa udiya zakaatu falaysa bikansina koley ahalfaado xadiis kuba yimi weeye oo xadiid adigu isagoo marfuucana la wariyey isagoo mawquufana laba wariyey ayaa lafdigaa kuba wariyey kuba yimi oo dee waxa weeyaan imaam maalik iyo shaafici iyo bayhaqiya ay sooba saareen waxaa kaloo iyadna axaadiida baabka kuba timi kaba mida xadiidii bal maala jaabir bni cabdilaahi oo idaa adayta sakaata maalika faqad adhabta canka shara barhkoodna isagana mawquuf bay kaba dhigeen kol haddaad sakadii xoolahaaga bixisay sharkiisii iyo dhibkiisii waad iskaba kaxaysay waxaa kaloo iyadna jira xadiid adigu umusalama oo abu daawuud ay wariyeenoo iyadoo malaa xulli dee qiimo lahayd oo kolley awdaax baa kaba cabiray casharka subaxdiina waaban ku soo marayoo malaa fida ayayd ay xidhnayd ayay rasuulka ilaahay weydiisay tiraa kansunuwa waxaan aan iskuba qurxinaya awdaaxdani kansi miyay tahay rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi maa balaqa an tu-addaa zakaatuhu fasukiya falaysa bikansin wixii gaadhay in laga sakeeyo ee sakadii laga bixiyey kansi maaha macnaa haddaan sakadii laga bixin waa kansigaa ruuxa waciidkani uu kuba imanayo sugayo haddii laakiin sakadii laga bixiyey kansi maaha oo lafdigu markaa tarjamada u dhigtay axaadiid barhkoodna dee iyadoo marfuucnimo lagu wariyey barhkoodna waqfi laba sheegtay xadiidka umusalameen soo naqlinay iyadna sanadkiisu uu xoog badan yahayba oo xadiidkaas oo marfuucina uu kaba mid yahay ayay cibaaradan tarjamada kuba timi وqال أحمد بن شhبيب بن سعيد qال xdثnا أbي عن يuنس عن بن شhهاب عن khالد بن أسلم qال أنه qاaل kale waxaan filayaa sanadka intiisa badan waan soo wada aragnay waxaanan filayaana inaan أحmed بن شhبيب intan dambean bilownayna aynu soo maray oonu xoogaa kuba soo joogsanay tarjamadiisa walow dee inta badan la yskaba iloobayo ama aan looba ihtimaamayn waxyaalaha aan sheegaya jaanibkaasa bal haddaan caawina kuba celiyo ninkan axmed ibnu shabiib ibnu saciid horta halkan waqaala ii taalla axmed wuxuu yidhi xadaanaa inooma taalo iyo akhbaranii iyo alfaadihii ama samictu ee itisaalka dee ku caddaaya sariixa ku ahaa ee itisaal keenayay ee waqaala taalla ruwaadda bukhaarina halkan iyada iskuma raacsana tan intooda badanisaan bay kuba wariyeen laakiin abudar riwaayadiisu xadaanaa axmedu bay ahayd halkan qaala bedelkeeda xadaanaa axmedu bay ahayd haddii bal aan tan eegnoon waqaalo nidhaahno aan xataa nidhaahno siday bacdigood kuba tageen waana tacliiq oo kale abu daa-uud baa isagu xidhiidhiyey oo sanadkan axmed ibnu shabiib isagoo laakiin maxamed ibni yaxya duhri kaba warinaya can axmed ayuu kuba xidhiidhiyay laakiin maaha kitaabka sunante waa anaasikh walmansuukh oo uu leeyahay taasi waa mid waa cibaaradan waqaala gees kale ninkan xaafid bnu xajar taqriibkiisa wuxuu ka cabiraa saduuq inuu yahay reer basro ahoo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kii ugu waaweynaa yahay cidda wax ka warisayna waa bukhaari waan haynaa abu daa-uudna waa kitaabkaa naasikh iyo mansuukha maha sunanta nasaa-ina wuu soo raaca laakiin muqadimada wuxuu ku yidhaahaa xaafid bnu xajar bukhaari axaadiid buu kaba wariyey badh axaadiida ka mida wuxuu yidhi qaala axmed ibnu shabiib oo sida halkan noo taalla markaan intooda badan eegno meelo qaarkoodna ama badh axaadiida ka midana xadaanaa axmedu buu yidhi oo horta waa sheekhiisii laakiin axaadiida qaarkood oo kitaabka kuba sugan halkanna say u badan yihiinba ruwaadu ayuu waqaalo yidhi marka halkan uu saduuq ka yidhi taqriib wuxuu sheegaa in abu xaatim oo aada u mutashadida jaanibkan uu tawsiiqu yidhaa waa nin hiqaa ibnu cadina reer ciraaq way tawfiiqiyeenoo dee uu kaba tirsanaa taas waa suu yidhaaha oo bal waxaan leenahay kolley saduuqnimo oo kaba sarreeya waa nin hiqa ah isagubaaban leenahay saa dee uu muqadimadaba xaafid ibnu xajar kuba yidhi muqadimada iyo kitaabkan oo laakiin meel damba oo juska koob iyo tobnaad baan filaya wuxuu kuba soo naqliyaa sheekhu dee waa taasoo kale nuskhadayda taqriib bay ku qorantay in halkaa kuba jiro waxa weeyaan waa aniga dee kitaabadayda waxa weeye uun inuu wuxuu yidhaahaa nin asdi la yidhaaho oo kitaab ducafo ah leh ayaa ninkan wax kaba sheegay laakiin asdiga culimmadu isagay daciifiyaanbo markaa nin loo cuskanayo dadkii hiqaadka ah in isagu daciifiya isagoo daciifa maaho isaga qowlkiisu ictibaar ma yeesho taasi waa isaga abihi shabiib waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida ibnu saciid in horena waan usoo marray iyadoo saasuna ay isuguba xigaan bal waxa weeye ibnu wahbina waa ka wariyaa inankiisan shabiibna waa ka wariyaa kitaabkeennana kuma sugna iyadoo ibnu wahbi kaba warinayo culimmaduna waxay leeyihin axaadiida ibnu wahbi kaba warinayo waa axaadiid khalal baa kuba sugan oo jaanibkaa ma noqonayo xagga axaadiidaasi kuwa xoog leh laakiin markay inankiisa noqoto ee inankiisa uu kaba warinayo dee aimo kala duwan baa sidoo xaafid ibnu xajar muqadimada ku sheegay tawsiiqiyo isagana markaa inankiisu khaasatan kaba warinayo walow dee u taqriib saduuqun isna kaba cabiray allahuma waxaana jirtaa si uu isaguba faa'iideeyo bukhaari may dhicin cid kale isagoo shabiib saciid yuunus kaba warinaya ayuun baanu bukhaari uguba sugan yahay cidda ka warinaysaana inankiisa ay tahay laakiin makalama dhicin axaadiida khalal kuma sugnaa ruwaadda kale kaba imanaya iyada kitaabkeenna kuma sugnaa taasi waa mid uu axmed ibnu shabiib iyo ibnu saciid oo kolley waa iska icaado horena waan usoo eedhe laakiin dee lama xusuusna khaalid ibnu aslam waxaa suurtagala caawa inuu inoogu horeeyo inooguna dambeeyo waa khaalid ibnu aslam waxay walaayeen ninkii caalimka ahaa ee zayd qiimaha badnaa ee zayd ibnu aslam ee kitaabka kuba badan iyo kutubta lixda walaalkii weeye kolley dee walaalkii lama sinna aqoon ahaanna kulama sidna xagga quwada iyo hiqanimada kulama sidna walow dee daaraaqudni iyo aimo ay tawhiiqiyeen oo aan leenahay jaanibka waaba dee tawhiiqin baa la odhanayaa in arrinka kale jiraana waxa weeyaan xafnu xajar kitaabkiisa taqriib wuxuu ka cabiray oo calaamo ramsi u dhigtay khat khatnata isaga istilaaxiisa waa bukhaari wixii uu tacliiq ku wariyo macnaa ay ka dhigan tahay bukhaari axaadiis usuula kama warine mucallaqun buu kaba wariyay waana halkan uun laakiin halkan marka abudar xadaanaa shabiib uu yidhaaho dee xadiid mawsuulu inoo noqonayaayo malaa dee khata waxa kagaba mudnayd iyadoo kha uu dhigto waayo bukhaari waa kaba wariye laakiin yaanay badnaani oo riwaayadu halkan haba ahaato halkan haddii aan idhaahno xadaanaa axmed baa halkan abudar riwaayadiisa taalla dee waxaa u noqonaya xadiia lakiin xadiid kolley inoo soo socdaana waa xadiid mowquuf oo xadiid marfuuca maaha qaala khaalid baa wuxuu yidhi kharajnaa waanu baxnay maca cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma faqaala wuxuu yidhi safar bay u raaceen faqaala acraabiyu nin reer miyaa ku yidhi akhbirnay ii waran can qowlillaahi ilaahay qowlkiisii uu yidhi waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi kale yunfiquunaha damiirkana malaa dee maalin dhaweydna waatay ama habeen dhaweydna aan soo haynay ifraadka halkan bacd almufasiriin waxay kaba dhigaan oo dee lafdigan yaknizuuna waxa aan kaba fahmayno kunuusayna wixii baltani waa ficilkoodiiy laakiin wixii ay kaydsanayeen kanzi buu noqday ama kunuus baabay noqotaye damiirkiina halkaa loo celiyo oo laba yidhaaho walaa yunfiquuna kunuustaas dee ficilkan aan ka qaadanayno ayaa aan bixinahayno fii sabiililahi sabiilka ilahi aan ku bixina waayo habeen dhaweydun baaban soo haynay taas waa mid in fidadaa loo celiyo iyada u badnayd ta kalena ay uga isticmaal badnaayno taa looguba celiyo la yidhaaho walaa yunfiquunaha fidadii oo markaasna aan idhaahno dee wa dahabu kadalika waa kuwan israacsan dahabkiina waaba kaga awleysan iyo waaba laba mid waa mufasiriinta qaarkoodna bal mid ay tilmaameen haddii macna alamwaal loogu celiyana barhkood halkan way yidhaaheen laakiin bal waxaan leenahay dahabkiiyo fidadiiba in halkii zakada wujuubkeedaynu kuba soo maray dee inay zaka ka waajibayso waa taas oo fidadiina way ka waajibaysaa dahabkiina way ka waajibaysaa walow axaadiida fidadu ay aada uga xoog badan tahay axaadiida dahabka axaadiiahan haddaba aayaddan buu weydiiyey qaala bnu cumara radia allahu canhuma ina cumar baa wuxuu yidhi manka nasaha waa dee waxaa madkuurka ah waa kunuusta waa dahabkii iyo fidadii ruuxa kaydsadee dhigta haysta falam yu-addi aan gudan sakaataha sakadeeda oon sakadeeda bixin fa weynu lahu laakiin hadduu sakadiisa bixiyo oo uu sakadii ka bixiyo inkastaba maalku ha ku bato ha badnaado hana haystee dee sharkiisii uu ka badbaaday waatan maa udiya zakaatu falaysa bikansin ninka hooga u sugnaaday ama halaagga u sugnaaday waa kii sakada bixin waay hadduu sakadii ka bixiyo waxaan kale dee uu haystee uu intifaaciisa iyo ama wixii kaleba uba haysto iyada taasi ma aha wax dee kanzi isaga lagu cadaabo ma noqonayo inamaa kaana hada marka wuxuu leeyahay kol haddii sakadii laga bixiyey waa dee sharkiisii waa laga badbaaday ka aan sakada ka bixin baa halaagu sugnaaday ama aayaddan dee waciidku uguba yimi kanziga ciddii haysata een bixin oo dee arrintu aanay sakaba ahayn dee wixii aan faaruqin oon bixin in la cadaabayo ayaa wuxuu leeyay inamaa kaana hada kaasi wuxuu ahaa qabla an tunzala zakaatu sakadii intaan la soo dejin falamaa unzilat markii la soo dejiyey sakadii oo sakadii la waajibiyey jacalaha allahu sakadii ilaahay wuxuu kaba dhigay duhran dahaaru ugaba dhigay lilamwaali xoolihiioo iyadii baa wax dahiraysa iyadii baana sharkii maalka ruuxuu kaga badbaadayaa kansiga waciidkiisiina sakada uu bixiyuu kaga badbaadayaa taaba weyn bal waa mawquuf baan nidhi dee bukhaari hadduu halkan mucallaq lagaba dhigana waa taan lahaynahay dee waxa weeyaan abu daa-uud oo kaliya baa naasikhi mansuuqiisa sanadkiisa kuba dhameeyey waana siiqo jasmi iyada tan oo dee siiqatu jasmina waa waxtas dee waxa weeyaan ciddan uu kolba gaadhay ee uu ka bilaabaya hadalkii inuu waxaasi ka sugan yahay ayay dee markaa laga qaadanayaa oo wixii ka dambeeyeyna waaba dee sanadkaa inoo sugan iyaguna bal markaa taasba weeye waa xagga marka la eego taas oo waxaana laakiin lafdigan ah qabla an tunzala sakaatu aayaddani waxay ku sugan tahay suuratu towbad suuratu towbadna min awaakhiri maa nazala min alqur'aan weeye oo dee marka la eego bal mucdamka aayaadkeeda ama suuraddu waa tabuk markii lagaba soo laabmay ayaabay soo degtay sanadii sagaalaad ee hijrada weliba waa qeybteedii dambe saas baana keentay markii abubakrin muslimiinta dee uu ahaa amiirkii xajka sanadii xajatulwadaac kaba horeysay waana sanaday suuraddu sooba degtay in aayaadka afartankii ee hore oo kale cali bnu abi aalib iyo ciddii kale laba socotay abu hurayra iyana kaba mid ahaayeena meelihii la isugu imanayay mina markii lasoo degay mowsimkii in lagu dul aqriyay dadka si loo gaadhsiiyo dee arrintaa baraa-ada ilaahay xaggiisa ka atiya rasuulkiisa ee cuhuuddii mushrikiinta iyo wixii oo dhanba bal waxa weeyaan kii cahdi lahaana muddo la siiyey laakiin wixii bal taas bal si loo ogeysiiyo taas baabay ahayd sakaduse waa taa nidhi dee walow ayadna hijrada dabadeedun soo degtay laakiin way horeysay si aan soo marno bal sanadii labaad haddii laba yidhaaho sadee aqwaasha qaarkood ay yihiin sanadii labaad ayadda nusuulkeeda sakada kaba horeysay marka taas waxay noqonaysaa imika halkan uun macnuuna uu noqonaya siuu xag shaarixu sheegayo falamaa unziladan macnaa waa ansibadii sakada wujuubkeeda horaa loo soo dejiyey ee rasuulka ilaahayba markii uu sucaadii iyo dadkii sakada soo gurayay dere umuuru ay kala cadaadeenee ansibadii iyo ciddii qaadanaysay iyo masaariftii iyo umuurahaasi la caddeeyey mar dambay ahayd oo sanadii sagaalaad iyo baaba la arkaa sucaadda markii ugu horreysay laba diray inay ahaydba oo markaa waxa weeyaan sakada dee waa umuuraheedan imika aan ognahay inoo cad nisaabka ay leedahay shuruudda ay leedahay masaarifteeda waa umuuraha suuraddana waxa kuba sugnaydba oo suuratu towba kuba sugan masaariftii sakada inama sadaqaatu lilfuqaraa'i baa kuba suganoo markaa dejintani maaha sakada wujuubkeedii baa markaa la soo dejiyee ee laakiin dee waa bayaankeedii la bayaamiye sunuuna ay noo siiba caddaysay baa waqtigaasba ahaa oo intaa markii dee ilaahay zakaadii wuxuu gaba yeelay duhri amwaashi saa daraaddeed ruuxa zakaa ku waajibaysa haddii xaq kaloo kafaariya nafaqaya lagu yeeshano waa baab kale ee intaa wax dhaafsan oo hadhow cadaab ku keena taasi ma jirayo maalkiisi kaba mida uu isagu lahaa in kastaba haba badnaado xadiidka qolooyinkaa taam yeelay ee balaa matalan ayaa waxaa kuba sugnaa in riwaayo uu sheekhuna soo naqlayo laakiin taa naasikhiyo mansuukhana aan ahayne jusu duhli uu leeyahay inuu ninka caraabiga weydiiyey ibnu cumar oo uu ku yidhi su-aashan mid dee labaad atarithulcamatu iddadu miyay wax dhaxashaa oo iddadu macnaha dee waxa weyaan shaksi baa dhinto iddadii baa joogta dadkii dhexlayay adeerkii waa dhexlayaa oo casabadiibu kaga mid yihi iddadu miyay wax dhexlaysaa markaasaa ibnu cumar muxuu yihi laa adri ma garanayo bal waatan uga jeeda markii uu haddaba ninkii reer miigaha kaba tegay ayuu qabala ibnu cumar yadah isagii baa isdhunkaday gacantiisiibuu ibnu cumar dhunkaday oo markaa muxuu yidhi nicma maa qaala abu cabdiraxmaan suyila camaa laa yadri faqaala laa adri aad hadal aada u qiimo badnaa buu abu cabdiraxmaan isagaa issheegaya waa kunyadiisii ayuu yidhioo waxaanu garanayn baa la weydiiyo markaasuu yihi laa adri ma garanayo taasuu yidhi de waxa weye oo bal markaas saasu isaga dee ujeedadu waa in ruuxii waxaanu garanayn iskagamau jawaabinun ana waqti dambe isagii odayba yahay waxaa loo garanayn buu weydiyo markaasoo de waa ruuxuna kolley waxaanu garanayn inuu kaba joogsado oo de ciddii garanaysay uba celiyo taasunbay tahayba inay haddii kale kolley fasu'iluu faaftuu bikayri cilmin fadalluu waadalludii ayuu qeyb ka mida ama uu noqonayaa oo inta cilmi la-aan ruuxii haddii wax lagu weydiiyo aanu garanaynu iska fatwoodo isagina waa lumayaa dee keyrkii uu fatwoonayana uu halaynaya xadaثna isxaaq bnu yaziid qaala ahbarana shucayb bnu isxaaq qaala alawsaaciyu ahbaranii yaxya bnu abi kahiirin أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول كل سنة كلما وانصوض مري إسحاق بن يزيد كان وشيخ بخاري بكامل يهي إسحاق دي دور كهاي بل وانا شن آنري شن إسحاق ولما تود إلما إبراهيم بكامل يو marka yaziidkani awowgii buu noqonayaa waa isxaaq ibnu ibraahim ibni yaziid alfaradisi weeye abu nadr oo bal maala muslim kolley lama wadaagsan isaga in rahweyn buu la wadaagsaday afarta isxaaqa kale bukhaari baa la dheer ee ilmo ibraahim la yidhaha sheekhyadiisa haddaba waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid oo awowgii baa loo nisbeeyey alfaradisi oo rijaasha bukhaari kaba mida ama sheekhyadiisii camr bnu yaxya iyo abihi yaxya ibnu cumaare iyona waatii aan weysadiyaba kuba soo marro axaadiidii rasuulka ilaahay siduu u weysaysan jiray ee cabdullaahi bnu zayd ibnu caasim uu warinayey ayaabay dadkii warinayay kaba mid ahaayeene annahu haddaba yaxya bnu cumaarata bni abilxasan samica wuxuu maqlay abaa saciidin radia allahu canhu yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi laysaf ma ahaanin fii maa duuna khamsi awaaqin awaaqin waa jamcu uuqiyatin uqiyad jamaceed weeye shan uqiyadood waana fidadiiyo wixii ka yar in yarba ha ka yaraadeena sadaqatun sadaqo iyo zaka kama waajibayso kale fidadii weeye waana nisaabkeedii halkuu kaba bilaabmayo in rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu inoogu caddaynayaa haddii fidadan de waana fidadii khaaliska ahayd weeye markaa fidanimo maanta dee inta badan way jirtaabe laakiin dee lacagnimo waxaas cid u isticmaashaa maba jirta malaaya laakiin dee waxyaalo kaleo dee looba haysan karo fidadii waa jirta bal haddaba in shan waqiyadood hadday ka yar tahay sadaqo saka kama waajibayso uqiyadna waqtigoodii waxa ay ahayd afartan dirham bay ahayd uqiyadu waqtigaas afartan dirham bay ahayd bal markaa afartankaa dirham kolley waxa weeyaan tobankii dirhambo waxay yidhaahaan dee toddoba mithqaal bay ahayd mithqaalkuna afar garaam iyo ruuc buu uba dhigma oo bal maalan markaa la haddaba haddii aan shan wiqiyadoodoo min afartan dirhamiya waa laba boqoloo dirham markay fidadu laba boqoloo dirham dhammaato xawlo ka soo wareego ayay seka kaba baxaysaa sekadina dee waa rabculcushri waxa lagaba bixinaya hadday ka yartoo boqol iyo sagaashan ay tahay boqol iyo shan iyo sagaashan ay tahay dee ruuxii haystay hadduu doono inuu wax ka bixiyo way u bannaantao waa ka bixin karaa sadaqa tadawucay u noqon laakiin wax ku waajibi ma jirto bal markaa waxaan leenahay uqiyadu waa afartan dirham shan waqiyadood oo min afartan dirham ina laba boqoloo dirham weeye haddii bal xagga marka la eega inta mithqaal ay yihiinna waa boqol iyo afartan mithqaal bay isku noqonayaan baabay deesay ee mithqaalkiina marka afar garaam iyo rubc leega lix boqol oo garaam wax yarbaa kaba dhinaanaya iminkana marka giraamyada la eego kolley asxaarteeda markan laba sheegayaa de waxyaalahan dawliga ama siracan dawliga qiimaha dahabkeeda waqiyada oonsadan iyo bal waxaasna ama waa la sheegaaba fidadii waa waxyadna la heli karo dee inta ay tahay oo kolleyna iyadu san dahabku qiimihiisii u ilaaliyey ee aanu isu bedbedelin dee iyadu taasi qiimaheedii ay beryaha lahayd ina may ilaalino dee aad bay uguba hooseysaayoo intii beryaha ay ahayd waxa weeye tobanka dirahmal dinaar buu uba dhigmayey oo bal matalan laakiin dee maanta ti iyo mid ku dhowtoona ma ahe sein waa iyaduna nisaabka marka la eego haddii lacagii laba eegayo laba nisaab bay wada yeelan in dee san imika macmuulkee laguba dhaqmo dahab un loolaba kaco oo la yidhaha shan iyo siddeetan giraam oo dahaba bartaa laba yidhaaho ayaa dee nisaabkii labaatankii misqaal iyadoo labaatan dinaar bayd ama labaatankii misqaal ay noqon iyo in xaggii fidada oo lixdaa boqolee garaamee waxay wax kaba dhiman yihiin la eego dee markaa tafaawut weyna u dhacayaayo dee haddii halkan bal garaamyadan iminka sanadan mise ahaydeen shan afar imsaa soo saarta shan boqol oo dhowdhow bal marka hadday shan boqol oo dhowdhow oo kun ay haydba imika kii dahabkii waxaa laga yaabaa fidadu inay boqol la gaadhin nisaabkii fidada haddii jaadibka loola kaco qiimaha jiro oo kale walow dee arrin kalena ay jirto xagga dahabka oo kale shan iyo siddeetan graam waa shan iyo siddeetan graam oo dahab oo khaalisa dahabyadan la isticmaalo maantana khaalis maaha siddeed iyo tobanku waxaa laga yaabaa kan laydhaa ciyaarkan siddeed iyo tobankii inay boqolkiiba shan iyo toddobaatano ay dahab yihiin boqolkiiba shan iyo labaatan aanay dahab ahayn oo markaa haddii ruuxii isagoo graam shan iyo siddeetan ama haysta uun oo wixiisii uu noqday shan iyo siddeetan graam kaa siddeed iyo labaatanka ama koob iyo labaatanka ama labiyo labaatanka a yahay dee markaa weli nisaabkii uma buuxsamayn oo waayo wixii khaalis ma aha waxaan ahayd baa ku jira kaa labiyo labaatanka ama koob iyo labaatankaana waxaa dhici karta iyadana dee intaa uu ka badan yahay intiisa saafiga laakiin wax kalaa ku jiro malaa afar iyo labaatan markuu ciyaarku yahay iyo taasunbuu malaa uu ahaadaa wax dee dahab la yidhaaho waa boqol kiiba boqol ama boqol kiiba sagaal iyo sagaashan waa dahab khaalisa ee bal waxaan leenahay fidadu intaas weeye waanu baabbu inoogu keeni doonaa baabbu u dhigan doonaa baabu zakaati alwaraq waan dhaafnay markaa kaa walaysa fii maa duuna khamsi dawdin sadaqa shan neefoo geela wixii ka yarnaa dawdku waa aduu dee wixii aan toban gaadhin baabay dawdkaba idlaqdayeen ee shan geela wixii ka yarna sadaqatun saka kama waajibayso ruuxu hadduu afar halaad leeyahay sanad dhan iyo sanada uu haystay saka kama baxayso ee hadduu isagu wax ka bixinayo mooye haddii shan markuu gaadhose sakadii uu gaadhay nisaabkeedii qadarkee laga bixinayaa dee iyada abwaab dhowra ayaaba haddii alaydhaa inooguba iman doontaa waxa weeyaan taas waan u dhigan doonaa tarjamadan tarjamu intana u dhigan doonaa hadduu halkaa sakaatlwaariq u dhigtay tarjamu laysa fii maa duuna khamsi dawdin sadaqa u dhigan doonaa inoo soo socdo walaysa fii maa duuna khamsi awsuqin shan awrar waa jamcu wasqin ee waana inta awr qaado hagaag uu qaadi karo intaa wax ka yar waa wixii himaartii iyo xubuubtii iyo sadaqatun sadaqa kama waajibayso oo macnaha waxa weeye ruuxii beertiibaa u baxday zarac baabu lahaa arabiqa ama hadhuudhba haddii wixii u soo go-ay ay shan wasqi gaadhaan wasqiguna waa situuna saacan intan aan sakaatulfitriga u bixino lixdan meelood ama dee lixdankeed buu noqonayaa waa markaa shanta wasqi haddaan iskuba darno shan meelood oo min lixdani waa saddex boqoloo saac saddex boqoloo saac intaas wixii ka yar ee u go-ay ruuxuu isagaa iska leh sake ka waajibaysaa ma jirto laakiin haddii ay shan wasqi ama saddexda boqolee saac wixii u soo go-ay ay gaadhaan ee himaartii ahaa ama xubuubkii ahaa zaka ka waajibaysa iyadna qadarka laga bixinayo waa isbedbedelaayeen tarjamo gaaru u dhigan doonaa bal haluu matiga raacin doonaa aan xadiidka ka mid ahayn bukhaari haddii alla yidhaaho bal markaa taas weeye saddex boqol oo saacde markaan idhaahno haddii saaciiba imika laga dhigo laba kiilo iyo badh sande inaga kolley mala mutawasit kuwa ka yareeyala laba kiilo iyo afartan idhaa kuwa sad kaba dayaal intuba way jiraane dee waxaa dhici karta inay ilaa toddoba boqol iyo kontomeeyo kiilo ay noqdaan markaa shantii wasqe laakiin taa wax ka yarisa kama jirto intani way noo wada iman doontaa xdثna عlي سمعه شhyما أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربدة فإdا أna بأbي dr رضي الله عنه bخaarي wuxuu kasoo ka warinaya maanta nin cali la ydhaaho u yar badnaayaynu dee soo ararkaynay sheekhyadiisii waaweynaa kaba mid ah bal dee uu isagu marka la eego aqoontii uu lahaa ee cilasha axaadiida iyo jaanibka uu lahaa uu raggii dabaqadiisaaba kaga wada horreeyay xataa imaam axmed iyo ibnu abi shayba iyo yaxya ibnu maciin iyo dadkaas ahayd markay cilasha axaadiida noqoto nin kagaba sii heer sarreeye ayuu ahaa de waana rag isla dabaqaa oo bal maalan jaanibka xufaadii waqtigoodaba ahaa bal kaas baabuu ahaayo bal imaam bukhaari baa laga soo naqliyaa markay cali noqoto waa caliga inagu badan laakiin maanta isagii maahe inuu yidhaaho axad aanu ag joogo naftayda ma yaraysanoo ismaan odhan mala aqoonba mama lihid oon cali ibnu madiine ahayn haddaba dee cali markuu idlaaqay isagu haya maanta isagii maaha imaamkii weynaa mizina waxaa kaba dhacay adraafka isagoo halkan cali ibnu madiine yidhee laakiin ma ahe nusooyinka kitaabkana dee barhkood bay halkan ruwaadda ay kuwa sugnayde waa nin cali ibnu abi haashim laba idhaaho kole abu haashimkaasna cubaydullaahi baa la yidhaahee magaca awowgiyo kolkol isaga loo tiiriyo dirbakh bay yidhahdeen dibrakh mae dibrakh oo waxa weeye cali ibnu dibrakh ama cali ibnu abi haashim oo cubaydullahi ibnu dibrakh bal waxaan leenahay kolley waa nin saduuqa waxaana jirta dee culimmada qaarkood inay kalaam ka keeneen sababta kalena may ahayna markii mixnadii khalqal qur'aan bilaabantay dee dhib weyn baa dadkii culimmada ahaa qabsatay oo waa lagu imtixaanayey tan dadka qaar waa laguba dilay bal ragga qaarkood baaba raggii umarada ama khulafada gacantoodii ay kuba dileen iyagoo le ilaah baan uguba dhowaanayaa kuwa qaarkood waataynu ogeyn dhibtii imaam axmed iyo qabsatay ragga qaarkood inta masar iyagoo katiinadaysan laga soo qaaday halkaasoo kale ayay jeelkiisi ay ugu jireen sii buwayda iyo nucaym ibnu xamaad iyo jeelkii saamuro ay kuba dhinteen oo kale markaa dadkana waa la wada imtixaanayay imtixaankaas dee ninkii yidhaha qur-aanku waa makhluuq inay amiirkii mu'miniintuna waa ku qancay niman muctasila ana waxaan imdudo-aadiyabaa waxaan watay dina waaba la sii daynayay kii kalena waa kan cadaab adagi kulmayo markaasaa dee dadkii in badan oo kaba mid ah iyadoy taxta tahdiid ay tiyo dhimasho ay kaba baqdeen ayay haa yidhaaheen haa yidhaaheen barhkoodna waa kuwa ay bal maalan kaba joogsaday oo walow markaas oo de aan odhan waa makhluuq iyo de walow aan dee taa mixnadii laga yeelahayn makhluuqna bay odhan dee waa makhluuq alqur-aan kalaamullahi bay ku daysteen waana kuway waaqifo yidhaahaan kaba cabiraan waa waaqifo halkan way kaba joogsadeen de malaa halkan loo gooyey oo loo xasmiyana qolooyinkii dee aad jaanibkan kale saas imaam axmed iyo qolooyinkaasna way dacniyayeen joogsigoodu arrintu ahaa dee waaqifadaasba ahaayo haddaba isaga waxyaalihii bal waxa weeyaan wax lagaga hadlagaga sheegay muxuu ahaa waa lilwaqfi fi lqur'aan waana bukhaari uun rijaashiisa ayuu yahaye laakiin bal maalan taasi ma keenayso in riwaayadiisii la diido oo la celiyo ma keenayso bal waxaan lehay ninkan cali bn abi haashim baa la idhaha haddaba anahu samicahu shayman qaala akhbaranaa xuseynu can zayd ibni wahbin qaala wuxuu yihi markaa zayd ibni wahbi oo taabici mukhadrama ah marartu waxaan soo maray birabadati rabada meesha la yidhaaho mala madiinaya waa ku soo socday ama dee maka hadduu u jeedayna waaba dariiqiisiie ayaan soo maray rabada waa makaan dee la yaqaane waqtigaas waqtiyadaa malaa meel iska dee daaqsina unbaabay ahayd markii dambena waaba la degay xaafid ibnu xajarna halkan sharaxa waxay ugu sugan makaanun macruufun beyna makkata waalmadiina sharaxay ugu sugantay waa meel la yaqaano oo malaa waqtigiisii walow dee saaxibu mucjamulbuldaan oo kaba horreeyay inay kharaabtay malaa waqtiyo saddexdii boqoliyo hijrada dabadeedba uu dhigto waa meel adigu macruuf u leeyaoo maka iyo madiine u dhexaysa kolley cibaaradaa sheekha kaba dhacday maka iyo madiiney u dhexaysaa waa cibaaro nadar ku sugan yahay oo marka madiine la joogo dee rabada xagga maka kama xigto madiina xagga kama xigto ee waa dhinaca najdi ayay ahayd bo dee ilaa malaa boqoliyo toddobaataniyo kilomitr waay adigu kaba durugsantay madiine xujaajtii basre kaba imanaysayabaa meelihii ay degi jireen iyo maraaxishoodii ciraaq lagaba imanaya waa dariiqoodiibaabu ahaayo waa adigu xagga najdi ama adraafta najdi bay kuba sugantahay bal waxaaba la yidhahdee ha laga baydhabee dariiqa madiina markaa alqasiim loo marayo ee qasiim markaa laguba sii socdo ayay dhinacyadiisa un dhacaysaaye bal markaa hadalkan ah maka iyo madiina uba dhaxaysaa kolley waa hadal nadar kuba sugan yahoo uma dhaxaysee laakiin jaanibka najdi ayay madiine kaba xigaysaa iyo xagga bari haddaba halkaasaan ku soo maray faqultu lahu waxaan ku idhi ma anzalaka maxaa ku dejiyey mansilaka haadaa meeshan oo dee madiine iyo maxaa kaa soo saariya magaalooyinkii dee dhulkaa ciraaqna markaa waa la furtay way jirtay shaam oo kale dhulku waa dee wada dhul islaam buu wada ahaa waana dhul magaalooyin oo raaxa iyo dee barwaaqo lahaaba halkan maxaa ku dejiya dhulkan cidlada ah ee markaas qaala wuxuu yihi markaa abudar kuntu waxaan aha bishaam oo halkii uu ku dhintaybe bishaami shaam baan kuma sugnaa shaam fakhtalaftu waan iskhilaafay no ana wa mucaawiyata anigii mucaawiya fii waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquuna fii sabiili illahi baanu isku khilaafnay mucaawiyana waa ninkii amiirka ahaa mandiqadaas waana waqtigii cuhmaan qaala mucaawiyatu mucaawiya deete wuxuu yidhi nasalat fii ahli lkitaab ahlukitaabkay kusoo degtay aayadani oo waciidkani waa ahlukitaabka dee inta ka horeysayba dee kuwii axbaartiiyo rubaantii baa kuma sugnay dikrigoode faqultu waxaan idhi buu idhi nasalat fiina wa fiihim iyaga iyo inagaba way nagu soo degto inaguna la xukun baaban nahay oo ciddii dee bal maalan isagu weliba abudar dee ma aha zaka haddii laga bixiyo wixii inay tahay waa ninkaa zaahidka ahaa adduunyo oo dhanba faraa ka qaaday oo wixii cuntadaada dhaabsan iyo kifaayadaadaba in xoolaha faraa laga qaado ayuu qowlkiisu hayo uu qabay macnaa xoolahaba faraa lagaba qaado la bixiyo haddii kale uu ciidkani uu qabanayo ruuxa wax haysta ee wax dhigtay faadil kifaayadiisii kaba badanba madhabkiisaa taas ahaa haddaba waxaan idhi buu idhi iyaga iyo inagaba way nagu soo degtay fa kaana beynii wa beynahum fii dalia markaa dee is afgaran la-aad iyo khilaaf baa dhexdayada arrinkaas sababtiiba dee isagina qowlkiisii kama aamusayno waa caddaynayayoo dadkii iyo waxyaalahaasna ma ku wacdayayo ma sheegayay malaa dee ninkii amiirkii mandiqadana u ahaayo wuxuu kaba baqday waxina kaba yimaadaan wa kataba markaasaa wuxuu u qoray ilaa cuhmaana radia allahu canhu wa cuhmaan amiir almu'miniin ayuu u qoray waraaq yashkuuni isagoo aniga iska iga ashkatoonaya oo macnaha cuhmaan ayuu usoo qoray waraaq waraaqdaasna isaga ayuu kaba ashkatoonayay kolley ashkatadaasna waaba isagoo lahaa dee meesha khilaaf iyo waxbaa iman doona haddii uu dee halkan siibo joogo ama waxbaan kaba baqanaya khilaaf iyo inay waxyaalo ay yimaadaan halkan dadka dhexdooda fa kataba ilaya cuhmaanu cuhmaan baa iisoo qoray waraaqoo aniqdami lmadiinata madiine kaalay taas weeye anta waa mufasiro wixii loo soo qoray wuxuu usoo qoray bay noo fasiraysaa waa maxay madiine kaalay buu ku yidhi faqadimtuhaa waan imi amarkii dee imaamka ama amiir almuminiin anoo adeecaya fakahura waxa batay calaya korkayga annaasu dadkii ayuunbaa igu soo batay isaguna kolley madhabkiisa dee waxa weeyaan waa caddaynayay oo kamuu joogsanayna dee ciddii ay kulmaanba waa u sheegayay dadkiibaa igu soo batay xataa kan dee kolleyna dadku waxaaba jirta inay malaa wixii dee looga soo uga yimi halkaa waxa loogu yeedhay umuurahaasaa jirtay waana waqtiyadaa kolley fitnadu iska bilow bilowga ahayd oo nimankii cuhmaanna wax ka sheegayay oo kale dee waxyaalihii ay kuga ceebeynayeen waxaa kaba mid ahaa abudar inay leeyihin waa masaafuriyeyoo halkaasuu uba diriyo waxyaalo taasa ay faafinayeenba wala waqtiga aanay gaadhin waqtigu kaba baxayay halkaasi haddaba dadkiibaa igu soo batay oo waa iyagoo isagii wax weydiinaya ama ha weydiinayeen qowlkan iyo san uu kuba fasirayo aayadda iyo dee axaadiida uu warinayo ama wixii isaga keenay xaggaa loogaba keenay taasba weydiintu saaba noqotee xataa kaanahum waxaabad moodaysay lam yarawna inaanay aragba waxaabad iyagu moodaysayba inaanay arag qabla dalika waqtigaa horteedba horeba inaanay arag fadakarta dalika lcuhmaan arrinkaas baa isagiina dhibay oo cuhmaan baan u sheegay xaaladan dadka faqaala lii wuxuu igu yidhi in shita haddaad doontid tanaxayta waad fogaan oo durkii oo fa kunta waxaad ahaan macnaa tanaxayta can ilmadiinati weeyo fa kunta waxaad noqon ood ahaan qariiban meel dhowo ujeeddadu haddii dee arrintuba aysan tahay ood adigu doontid dadaag isagii ma saarin oo amarkan kuma ridin ee waxa weeye haddii aad doontid dee si hadalkan iyo waxyaalahan iyo su-aashoodan badan ee ay kugu badan yihiinba meesha ay ugaba baxdo dee waad iska yarbixiyo meel dhow oo kale ayaad iska degi doontaa intaad halkan madiina iskagaba tagto taas buu yidhi tanaxayta fa kunta qariiban markaasaa muxuu yidhi fadalika fadaaka kaas waa arrinkaas waa hadal dee ra'yiga cuhmaan iyo arrintani alladii kii weeye anzalanii idejiyey hada almanzila manzilkankii idejiyeyba weeye oo aniga wixii halkan idejiyey wey oo dee markii dambe eg waxaan uu zayd u weydiinayaa rabada markan uu joogay hadalkiibaa bilaabmayba nimankii dee cusmaan nacayay ama wax ka sheegayay ayaa cusmaan bay ku ceebeynayeen oy lahaayeen abudar buu masaafuriyu madiine kaba masaafuriyey zaydna saasuu uba weydiiyey abudarna halkan wuxuu caddeeyey inuu degitaankiisa uu halkan degay ikhtiyaarkiisa ahaa cuhmaan dee waa u ishaaray kollay ishaaradaasna waxay ahayd mafsadadan uu xataa isaguba kaba baqan dee dadkan kusoo ururay iyo mafsado laysyidhi waabay kaba ratimi doontaa marka la eego waxan uu isagu doortay uu kuba tegay oo ah madhabkiisan uu leeyahay waxba lama dhigan karo waxba lama haysan karo marka aayaddanna cid alle ciddii waxaa kifaayadiisa ama waxaa isaga xaajadiisa iyo baahidiisii kaba badan haysataa way shamlinaysaa qowlkaa uu lahaa ayaaba dee inay waxyaale kaba yimaadaan oo markaa maslaxadii kuba sugnayd inuu halkaa joogo dadka waxbaro dee waa saxaabadii iyo culimmadoodii ayaa waxaa markaas meeshii laga horraysiiyey mafsadadan kaba ratimi karta baqihiisa uu ku baaqi noqdo madiina oo umuuraha kaba iman karta taas bay ahaydba marka wuxuu yidhi walow amaruu calaya haddii aniga amiir iigaba yeelaan xabashiyan waa cabdan xabashiyan la samictu adactu oo waxaa le isaga haddii dee bal aniga amiir laygaba dhigo waayo waxaa la sheegayo ibnu sacadi ay soo naqliyeen dad reer kuufaa waa dadkaa dee iyagu waxyaalahan waday inay abudar ku yidhaaheen ninkani waxaa iyo waxaa iyo waxaasi kugu sameeye dee intaad calanka noo qaado annagaa la dagaalamaya mana horkacaysaa taa ay kuba yidhaaheen deetuu yihi cuhmaan hadduu min almashriqi ila almaqrib waaba meel dhowe halkan dee wuu dhul aan laba gaadhi karayna uu i diro anigu waan maqli oo waan adeeci uunba weeye oo bal matalan taas ayuu kuba yidhi oo haddii aniga amiir laygaba dhigo ruux xabashi ah dee shareecadiiba amraysa dadkii walaatul umuurkaa samcigoodii iyo daacadoodii oo waan maqli oo waan adeeci weli xadiidkiisii baa inoo socda waa xadiid labaadu mar gaarana keeni doono bukhaari xadaثna cayaaشh qal xadaثna cabdالأعlى qal xadaثna الjurayriy can abiاlclاء can الأxnaf bni qaysi qaala jalastu وxadaثnii isxaaq bnu mansuuri qal akhbarana cabdالsamadi qala xadaثanii abi qala xadaثna اljurayriy qal xadaثna abulclاء bn shakhiiri ana الأxnafa bna qaysi xadaثahm qaala bal waa xadiid keliyownoo laba sanad sheekhu uu soo dhigtay xadu way ku yartay kitaabkeennan oo dee waa kanoo iyadoo halkii xaala uu muslim isticmaalayay meel meel ba haba dhacdee waa kanoo ma isticmaalin oo isticmaalka xadu bukhaari way kuba yar tahay ee markii hore markuu soo gaadhay taabicigii oo isna nin mukhadrama ah weliba matnigiina jalastoda uu kaba dhigtay ayaa uu sanad labaad dib uguba laamay sanadka labaadna uu ka naasilsan yahay waa ka tiro badan yahay sanadkii hore laakiin miise aankii hore kuba sugnayn baa ku suganoo halkaa hore xadaana aljurayriyu can abilcalaa maxaa inooguba sugan cabdisamad muxuu yihi xadaanii abi isagiibaa xadaana aljurayriyu xadaanaa abulcalaa oo yar waxaa ku sugan taxdiidkan baa inooguba sugan jaanib kale aljurayri horta waa nin aynu marar kala duwan soo marro saciid ibnu iyaas laba yidhaaho oo taabiciya taasba weeye kolley waa taabici yar waana dadkii markii dambe ee ay waaweynaadeen ikhtilaadku iyo xifdigoodu xumaaday oo uu kuba yimi dadka caynkaas ee mukhtalidiinta ahna haddii xadiidkooda uu kala sooco yahay koodii horea la xujaysaa ka dambena waa laga tagaa kolley ninkan jurayrina qolooyinkii isagu marka la eego cabdulaclaa baa markii hore kaba warinaya markan labaadna cabdusamad aabihii oo cabdulwaaritha labadooduba waxay kaga mid yihiin sida dee shucbo iyo laba sufyaan iyo raggaasba dadkii qabla alikhtilaad laba kulmayo waa xadiidkiisii hore ee saxiixa ahaaba weeye bal haddaba in abulcalaana waa kan markan dambe ibnu shakhiir buu yidhi oo adigu isaga yasiid baa la yidhaahaaye waa taabici weyn ee aabbihiibaa ah ina shakhiiro waa cabdullaahi ibnu shakhiir oo saxaabiya ayaa dhalay markaa ibnu shakhiir shakhiir isagu ama ibnu shakhiir iyo cabdullaahi ibnu markaas inooguma sugna ibnu shakhiir xadiidka sanadkiisa waa inankiisii labada sanadba axnaf ibnu qays baa inooguma suganoo muxuu yidhi xadaahum axnaf baa wuxuu u waramay abulcalaa iyo dadkii kale la joogay oo wuxuu yidhi qaala jalastu halkii horeba jalastu daawa halkuu ku joogsaday waxaan fadhiistay oon la fadhiistay ilaa mala-in koox iyo jamac min qurayshin quraysh ka mid ah fa jaa waxa yimi rajulu nin baa yimi khashinu shacari waa kollay madiine weeye timihiisu ay adag yihiin adugu waa dee timihiisii nin waa nin zaahida adduunyo ka zaahiday oon madaxiisii dee inuu feedho oo uu subka iyo timihiisii oo bal matalan ay noqdaan kuwa dee dhalaalaya ee taasa aan ahayn oo timihiisii baaba timaha khashinku dee dharkiisiiyo isagii baa lagu wada sifaynayaa dhammaanna waa suhdigiisii oo marka la eega dharkuna dhar iska hooseeyuu xidhnaa timihiisii tumaha dee ruux mutanacima oo raaxaysanaya bal matalan oo isqurxinaya timihiisii maahay oo timaha iska engeganeen subkanaynba khashinu shacar wathiyaabi walhay-a hay-adiisi iyo badankiisi iyo jirhkiisiina dee waa ninka xaaladiisuba taa tahay waa abudar eh waxaa isagana naftiisa qallafsani iyo waxaabaa adigu dee engegegeeg ama yubsibaaba kaba muuqda oo nin saasa ayaa yimi xataa qaama calayhim ilaa istultaagoo fasallama uu salaamay uma qaala wuxuu yidhi markuu muu fadhiisana da isaguya bashir u bishaaree alkanisiina kuwa xoolaha kaydsanaya ee dhiganaya taas biradfin radfigu waa jamcu radfatin waana dhagaxa dabka lagu kulayliyey ayaa la yidhaahaa waa alxajaru lmuxmaa binaar ama alxijaaratu lmuxmaatu binaarba weeye haddaba radfi iyo dhagxaan dab la geliyo yuxmaa caleyhi waaba tane la kulaylinayo radfiga fii naari jahanama jahanama naarteeda lagu kulaylinayo uma bacdigeedna yuudacu waxaa la dhigi oo taa ugu bishaare weeye calaa xalamati hadyi axadi midkood naaskiisa halkaa xalamadu waa intan yare dee waxa weeyaan naaska daraftiisaa ee bal waxa weeyaan ama ibtiisan hore untaaba weeye kollay raggana waaba tanoo hadyi baa lagaba cabiray dee rag baaba looba jeedaa dumarka inta badan badan dee iyadana hadi waaba lagu idlaaqa walow la yidhaha ragga thanduwa ayaa intoodan ama naaskoodan lagu magacaabaa xataa yakhruja ilaa uu ka baxo min nuqdi katifi katifkiisa carjawda katifkiisa iyo garabkiisa waa intan jilicsan ee dhaqdhaqaaqdee garabka ee daraftiisa ah intaas baa nuqdi lagu magacaabaa bal intaa halkaa uu kaba baxo wa yuudacu waa la dhigayaa calaa nuqdi katifi waa halkaa garabkiisa iyo intaa dhaqdhaqaaqaysae garabkiisa jilicsan ayaa xagga dambe dhagaxii laga dhigayaa halkaas u ka soo gelayaa xataa yakhruja ilaa uu dhagaxa kululi ka baxo min xalamati thadyi yatasalsalu isagoo dhaqdhaqaaqaya oo macnaa waa taa macnuna waxa weeyaan u waasa yowmaxima caleyha fi naari jahanabadii safaaixdii dhagaxan inta naar lagu soo kulayliyo dee waa kulaylkii jahanama ayaa marka halkaa naaska laga saaro ayuu dhabarka iyo halkaa garabka ka bixi haddii dhabarka laga soo saarana naasku kaba soo baxaya waa kuwa kaanisiinta waciidkoodii walo imaka halkan dee uu isagu daahirku uu yahay inuu kalaamkiisii iyo uu mowquuf kuba taagan yahay laakiin xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa qaarkood maxaa kuba yimi inuu yidhi rasuulka ila marka dambe uu ku odhan doono axnaf ibnu qays rasuulka ilaahi baan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa kaba maqlay oo waxa weeye saxiixa muslim bay kuba sugan tahay inuu yidhi waa maxay hadalkan aad tuudhiyo anigu wixii aan rasuulka ilaahi ka maqlay ayuun baaban idhin uma wala iyagii way wada foorarsadeen cidii umay jawaabin xadiidkaisaa riwaayaadkiisa kuba timi wuu ka jeestay fajalasa wuxuu fadhiistay ilaa saariyatin waa tiir tiirarkii masjid ka mida ayuu isagoo ku tiirsanaya fadhiistay wa tabictu anna waan raacay wa jalastu ilayhi waan la fadhiistay jalastu mustanidan aadee mufdiyan ilayhi way wa anaa laa adri anigu markaa maan garanayn man huwa kuu yahay iyo ciduu yahay maan garanayn faqultu lahu waxaan ku idhi la ura u malayn maayo alqowma nimankii uu yimi weeye mala u markii hore kaba cabira qowmku ilaa qad karihuu inay karheen mooye aladii qulta hadalka aad tidhi inay karheen mooye wax kale uma malaynayo macnaha hadalkaagii aad tidhi dadkii aad la hadlaysay way karheen taas buuhi oo dee waato aan leenahay ruuxna uma jawaabin laakiin way wada fororsadeenoo xadiidka iyadna riwaayaadkiisa inooguma tahin fawadaca alqowmu ru'uusahum fama ra'aytu axada minhum rajaca ilayhi shay-an macnaa intay madaxoodii fororiyeen ruuxna umuu jawaabin qaala markaa abudarba wuxuu yidhi inahum laa yacqiluuna shay-an wax alle waxay fahmayaan waxba ma fahmayaanoo waxba ma garanayaan taas buuhi waa kan muxuu raaciyey qaala lii khaliili xadiidka qeybtiisa dambana wuu inoo iman doonaa oo isagu laakiin mar dambe dee intan sako inooma soo noqonaya qaala qultu waxaan ku idhi wuxuu ihi qaala lii khaliili abudar baa odhanaya khaliilkay welina ma weydiinba dee markaas khaliilkaygii baa wuxuu yidhi qaala axnaf baa yidhi qultu waxaan yidhi man khaliiluka wa aya khaliilkaagu khaliilka iyo saaxiibkaagu waa kuma qaala wuxuu yidhi markaa abudar النبي صلى الله عليه وسلم waa rasuulka ilaahay oo bal matalan qaaladan imaka dee waaba taniin laba nuqda u dhaxaysaba imaka aniga se ii taale qaaladan faacilkeedu waa abudar oo markaa maxay noqon ina markuu weydiiyey man khaliiluka ayuu yihi qaala abudar wuxuu yidhi annabiyuna markaas waaba mubtado dee annabiyu sala allahu caleyh wasalam khaliili ama huwa annabiyu ee khaliilkaygu waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa jawaabtii uu su-aashiisii kaba jawaabay haddana iyo abaadarrin baa inoo taalla dee kolley qaalo kale halkan qadaran oo qaalo kale halkan qadaran bal matalan qaaladaasnaain qaala nebiy markaan idhaahno faacilkiisu qaalada hore waa abudar annabiyuna mubtado ayay khabarkii noqonaysaayo khaliili annabiyu ama huwa nebiyu aya intaa markaan nidhi ayaa meeshii maxaa taalla qaalo kaloo halkan de adigu inaga dhacsan dhici kartana ruwaado laga yaabo inay intay takraar u qaateen ay iskaba gooyeen waayo qaalo kalea horreysa aan halkan imaka qadaranaynaayo markaasaa muxuu yidhi qaala ay qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yaa abaadarin abaadarow ma tubsiru uxudan uxud ma arkaysaa waa wada socdaan waana waqti malaa gelin damba tihi uxud ma kuu muuqdaa ma arkaysaa qaala wuxuu yidhi abudar baa odhanaya fa nadartu ila shamsi xaggii cadceeddaan eegay macnaha waa maxay maa baqiya min anahari waa liatakada ama liaclama maa baqiya min anahari si aan u ogaadoon u garto inta bal maalintii ka harsan wa ana aniguna uraa waxaan u malaynayay hamsadu way damisantaho markaa waa daniya waxaan anigu moodayey markaan rasuulkii ilaahay leeyahay uxud ma arkaysaa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yursilnuu inuu idirayo fii xaajati lahu oo markaasuu isu eegayey bal uxud intay u jirto iyo maalinta inta ka hadhay oo kale waqti uu kasoo gaadhsiin kara hadduu dee halkaa tago rasuulka ilaahay xaajadiisa u tago manaa uu xaajadiisan u baxo marka ana waxaan islaabu idhi oon moodayey rasuulkii ilaahay inuu xaajo ii dirayo uu leeyahay qultu markaa waxaan idhi waa tan jawaabtiya nacam haayo waan arkaya qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay intan ugaba jeeday dee waa buurtaa weyn siduu u arkoo dee waa buur weyn uu garanayana imakana waabay u muuqataa maa uxibu ma jecli ana lii inuu ii sugnaaday midla uxudin uxud wax leeg ama waxa uxud oo kale oo dahaban dahab ah oo unfiquhu aan bixiyo kullahu dhammaantii ilaa alaaata danaaniira saddex dinaar un mooye macnaha waxa weeye buurtaa uxud wax leeg aniga inuu ii sugan yahay ayaa waxa weeyaan oo weliba aan wada bixiyo iyadoo inta kale intaan wada bixiyo saddex danaaniir ay igaba hadhayso taas mooye anigu ma jecli kolley xadiidka riwaayaad kaleo inoo imaan doonto ama riwaayaad laba mida rasuulka ilaahay tuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh macnaa ma jecli buurtaa in leegoo dahab u xudoo dahabi inay agtayda ay markaa ay ii sugantoon leeyahayoo markaa ay saddex habeenba ay dhaafaan iyadoo dee waxaa agtayda kuba sugani uu yahay oo buurtii intaa leekayd dee saddex diinaar ama dee diinaar oo kale riwaayaadka ad wax yar oo kooban oon dayn uba dhigay ama waxu dhigaya un mooye wax kale inay agteeda kuba baaqi noqdaan taa ma jecli ee haddii ay dhacdo buurtaa in lagoo dahaba maanta inaan ayuu agtayda kuba sugan yahay waan wada qaybin lahaa taas baa rasuulka ilaahi kuba idhi intaas baa xadiidkii marfuuca inooguma jooga waanu dibbanno wuu iman doonaaye hadalkani waa hadalkii abudare waina haulaai wuxuu la hadlayaa axnaf kuwani laa yacqiluuna dad wax ka saya ma ahoo inamaa yajmacuuna addunya adduunyadii unbay urursanayaanoo kuwa aakhiro iyo bal wixii xaggan maalka kaga waajibaye ee macnaa ahayd isagu siduu qaba dee inay wada bixiyo la wada bixiyo taas iskaba iloobo adduunyunbaabay ururinayaan laa wallaahi laada dambe unbay adkidaynsaa laadan hore wallahi baan ku dhaartay laa asaluhum anigu ma weydiinayo ma weydiisanayo adduunyan wax alla waxaan adduunyoon iyaga weydiisanaya taasi ma jirto walaa astaftiihim kamana fatwa dalbayo mana weydiinayo weeye can diinin xataa alqalah diinna ma weydiinayo dee diin isagiibaaba dee intoodii badnayd ugaba macrifo badan adduunyada anugu dee isaga waa ninkaa zaahidkaahee waxaa quudkaa maalintiisa kuba kaaftoomaye qabayba wax ka badan inaan laba dhigan karahayn oo iyaga adduunyo aan ka doonayo oon weydiisanayaana ma jirto diinna ma weydiinayo fatwo diineedna ma weydiinayo taas buu adigu yidhi abudar bal xadiidkayn kolley waa xadiid dee qaybana ay noo soo noqnoqon doonaan haddii aan la idhaaho waxyaala kuba sugnaana barhkood markaa hore aan kuba yar joogjoogsanay waxyaalaha inooguba sugan waxaa kaba mid ah oo halkan haddaan sharax midhanun kaba soo qaatay inta kuba sugan ana alkufaara mukhadabuuna bifuruuci shariica gaaladii dee usushii shareecadu ah waa tan iimaan loogu yeedhaye la faraye hadday ka tagaana ay ku naar kuba noqonayaan taas iyadaa khilaaf kama taagna laakiin furuucdii shareecada maxaa kaba mida dee zakadiibaa kaba mid ah in waxa weeye iyadana inay mukhaadabiin kuba yihiinoo walow imaka aanay kaba ansaxayn adduunya inta la joogo laakiin haddana iyadana ka tegeedii ayanay ku camalfalin ay kaba tegeen taasi waa wax ciqaab ziyaada ay aakhiro kuba mudanayaan xagga xadiidka taas aan ugaba qaadanaynaana abudar iyo mucaawiya way isku waafaqsan yihiin ahlu kitaabka aayaddu inay kuba soo degtay arrinkani waciidku kuba yimina waa infaaqii fii sabiililah bacdaba infaaq fii sabiililah baa waciidkani kuba yimi dee isaguna maaha usuushii iimaanka ma aha ee waa waxyaalihii dee furuucdii shareecada bal haddii seke laguma fasiro si aynu imika kuba soo fasirinay iyo haddii infaaq maalkii oo dee ziyaadaaba laguma fasiro laakiin dee waata qur-aankana meelo kaleba maal salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaadiin wakunaa nukadiib biyowmi ddiin oo eeg iyagoo sheegay diintii inay beeninayeen gaalay ahaayeen waa kuwan le haddana salaadii maanaan tukanayn masaakiintii maanaan quudinayn waxyaalo saasoo tanna inay cadaab kuba mudanayaan bal waa jaanib arrinta kale xadiidka iyadana inooguma sugan o halkan sheekhu uu dhigtay aimada kalena ay dhigtaan mulaadafatul aimati lilculamaa bal imaamyadii dee xataa dadkii culimadaa bal dee inay uba dhim ama siday kula tacaamulayaan iyo si ludfilo oo haddii xataa fatwadoodiiyo waxyaalahaasi se iyagu dee ay kaba hor imanaysa ama ay doonayeen oo kale bal inay umuuri uba dabciyaan oo si rifqiyo dhimirsanaan iyo dabacsanaan kula mucaamaloodaan oo mucaawiya imika halkan markay masaladii iskuba khilaafeen dee waxa kumuu samayne waa kane cuhmaan ibnu cafaan kaba ashkatooday oo isagu sulduu meeshaa kuba lahaa waxyaaluu kuba lahaa e ti wixii uu la yimiba waxay ahayd wax ka weyn muu laba imane inuu cuhmaan uba sheego cuhmaanna markaa isagoon tan kuba waafaqsanayn waa ka hadallada aynu soo maray kulaba hadlay oo waxa weeyaan isagoo taawiilka ayadiyo cuhmaan taa kuba khilaafsan haddana uma cadhoon uma xidhin waxyaalahaasi ma iman arrinkan kale dee ah in haddii aada cabdi xabashiya xataa layga amir dhigo waan ree raaci lahaana dee waxaa inooguma sugan dee waa tarkiib fi daacati liuli amr oo dee dadkii ulu amriga ahayd walow aan wax macsiya lagu adeecayn laakiin sidii hore dee shiqaaq la-aan iyo khuruj iyagii daacadoodii lagaba baxyay bal umuurahaas oo kale oo dee fasaad aada iyo aada u weyni kaba dhalanayo oo waxa bal matalan fasaadka kaba ratimaya ee ama waxa weeyaan acraab leh anfus leh waxyaalaba leh uu kaba ratimaya uu kaba weyay bal taasna in lagaba tago dee layskuna dhiiriyo uun daacatu liuli amri bal matalan taas arrintan kalena waxaa kuba sugan bixitaankiisii uu baxay iyadoo madiinaba loogaba baahnaa cilmiga faafintii iyo taas waa dee taqdiimu mafsada cala almaslaxa maslaxa way kuba sugnayd inuu madiino ku baaqi noqdo laakiin meeshii maxaa timiba arrinkan kale uu isagu kuba yeedhayo dadka uguba yeedhayo ama madhabtiisa halkan oo kale dee waaba intaasoo haddii iyadoo tanna bal matalan saxaabadii kale aanay kuba waafaqsanayn cid waxaan qabta laba helo oo laga yaaba in dee bal matalan arrinkana ay bataan halkaa mafsado kale ay kaba ratimanto markaa mafsadadii oo lagaba horreysiiya maslaxadii dee markay sanoo kale uba kulmaan xadiidkana way nooguba sugan tahay kolley waxyaalo kalena dee waa matalan way nooguba sugan inta kalena barhkood waaba inoo soo noqon doonaan baabu infaaq ilmaali fii xaqihi hadakani baabu infaaq ilmaali maalka bixintiisii oo la bixiyo fii xaqihi xaqiisii oo meelihii dee xuquuqdiisa ayd oo maalkii lagaba bixiyo sakadii ay kaba mid tahay taas wixii kale xaqee dee laazimayay maalkii dee kafaaraadkii iyo nafaqaadkii iyo waxyaalahaasna meeshii way iman haddana waxa iyadna imanaysa waxyaalihii kale dee duruqdii manduubka ahaydna way imanaysaa bal maalkii oo lagu bixiyo oo dariiqiisii toosna iyo xaqiisii laguba bixiyo taas fadligiisa iyo waxyaalaha fadliga uu leeyahay buu baabkeedii yahay xadaثna mxamed ibn اmuثanى qaala xadaثna yaxya can ismaaciil qaala xadaثanii qaysu can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala anahu qaal xadiidku waa xadiid aynu soo maray isagiiyo rijaashiisaba kitaabulcilmi baynu kuba soo maray wuxuu uhi ibnu mascuud samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xaaluu kuba qowlayo laa xasada macnaha wax la ysku kanto ma jiraan oo dee mamduuxa weeye ilaa fitnatayni laba khasla mooye macnaha waxayshuk shaksi kale inta looguba nicmeeye ruux kale uu ku tamaniilaa kaasoo kale inuu helo oo uu ku kaman lahaa waxaa dee sharcan mamduuxa oo dee ay markaas dee habboon tahayna ruuxiina ajri iyo thawaab kale isagaba ugaba ratimaya niyadiisa khayrkee uu doonayo ayaa ajri ugaba ratimaya inuu ruux kale kuba kanto ama wax kaloo laba siiyey inuu wax lamida kuba tamaniyo maha xasadkii markaa madmuumkaa maaha ruuxu inuu ku tamaniyayo ruuxan waxaan la siiyey ilaahay inuu ka suuriyo taasi waa xasadkii xaaraamta ahaa ee bal matalan ahaa khuluqa aada u damiimkaa ee waxa weeyaan xasadka halkani waa alqibda oo waa isagoo ku tamaniya ruuxu waxaa ruuxaa la siiye wax lamida inuu helo si isagu saa uu ruuxani ugu dhaqmayo ugu camalfalayo isaguna wax lamida ugu camalfalo marka niyadaas uu isagu doonayo waxan inuu helo waxaan oo kale ilaahay siiyo si uu camalkan oo kale ulaba yimaado ilaahay niyadaa kollay ajri waabuu kuba siinayaayoo bal waxaabuu kuba gaadhsiinayaaba ajrigii kaasi uu camalkiisii kuba helayay ama waabuu ku dhowaynaya hadday niyadiisaasi ay jirto haddaba xasad macnaa ma habboona in ruux laguba kanto oo waxa weeyaan wax nicmo la siiyey ilaa fitatayni laba khaslo uun mooye rajulin waa nin khasladii aataahu llahu ilaahay siiyey maalan xoolo siiyey maxalushaahidkuna halkan weeye fasalladahu uu waafajiyey weeye uu ku diray ku saliday macnaa ku diray oo uu waafajiyey uun calaa halakatihi ku bixintiisa fi lxaq xaqi uu kuba bixiyo sekadii buu ka bixinayaa wixii kale xuquuqee kale laasimay buu kaba bixinayaa duruqdii kale khayrkana uu kuba bixinayaa maalkiibuu imika tani waaba wax sekadii kaba badan oo uu ku diran yahay weeye waa lagu sallidayba lagu diray oo la waafajiyey weeye inuu maalkiisii ku bixiyo xaqii marka kaasoo kale haddii ruuxa aan maalkiiba ilaahay siin maal siin uu ruuxa uu ku tamaniye maalkiisii oo kale wuxuu ugu tamaniyanaa ay tahay waa camalkiisaasoo kale inuu la yimaado ha niyo khayr bay u noqon ajrigu sida xadiid kaleo xadiidkii abukabshee bacdu asxaabi sunna ay soo saareen kuba yimina ajrigoodu waaba mid baabuu noqonaya waaba tan laakiin hadduu maalkan ugu tamaniyayo aada waxyaalo kale oo dee aad si kale ugu raaxaysatidin oonay khayrkan ahayn taasi iyadu baabkan way kaba baxaysaa warajulin mina nin weeye ataahu llahu ilaahay siiye xikmatan cilmi naaficuu siiyey fa huwa xikmadaas fa huwa isagu isagu yaqdii waa xukumayaa biha xikmada dadkiibuu ku kala saarayaa wayo waa cilmigaa naafica wa yucalimuha uu baraya kolley marka kaasoo kalena in waa camal weyn khayr badan weeye ayuu ruuxaasi ku jiraya haddii ruux kaloon cilmigaa lahayn xikmadaa lahayn aan isaga taa ilaahay barin uu jeclaysto ku tamaniyo in aqoontaa uu leeya oo kale ilaahay siiyo si uu waxa uu ku samaynayo xukum dad bayna naas uu ku kala saaraya tacliimtaa uu laba yimaado isaguna waa xasadkii mamduuxa ahaa waa qibdadii mamduuxa ahayd waayo arrinku maaha uun jeclaysi uu wax jeclaystay arrintu kuma dhammaanayso ee ajri buu kaba helayaa niyadaa khayrka uu niyeysan yahay amaa wixii aantaa ahayne in ruux lagu kanto wax habboon ma aha taasba weeye maxalushaahidkuna waa qeybta hore oo bal matalan waa qeybta hore xadiidka ayay bal matalan inoo tahay xadiidkuna wuxuu daliil uba yahay uun axaadiidii waciidkee hore ineeg ruux maal la siiyey maalkii laakiin xaqii ku bixinaya ayaaba isagii inuu ku badbaado iskaba daayo u khayr iyo wanaag badan iyo darajaad badan kuba hela iskaba daaye kii ku tamaneeyey siduu camalkiisaasoo kale ulaba yimaado ayaa sida xadiidka abukabshe inooguba yimi ajri kuba helaya markaa taasi maxay keenaysaa axaadiidii waciidkaynu soo maray ee waxa weeyaan taasoo kale waciidkaynu soo maray inay ku xambaaran tahay ciddii aan xuquuqdaa ka bixin ee ruuxu hadduu xuquuqdii ka bixiyey dee kansigu haba batee waaba uu dariiqan khayrkaa uu laba maray waa kaa uu ajriga badan kuba helayo marka xadiidku wuxuu keenayaa un waa axaadiidta horeynu soo marnay waciidka ama waciidku kuba yimi sida dee abudar iyo kuwan uu warinayo kale inay ku xambaarantahay un ciddii aan xaqii maalkan laguba lahaa aan ka bixin ee kii ka bixiyey iyada markaas dee waa ka badbaadayaayoo waciidkaa isagu shaqo kuma yeelanayo baab riyaai fi sadaqa waa baabu riyaai waa istususkii waa dee xukumkiisii iyo wuxuu keenaya weeye kaba dhalanaya fi sadaqati sadaqadii lala baxayay hadduu ruuxu istusus wuxuu sadaqaysto wuxuula baxo balse xukumku iyo wuxuu noqonayo waliqowlihi tacaala oo dee markaa waa ama damu riya aan idhaahno ama dee waxa weeyaan ariya fi sadaqo de wa annahaa tubdilu sadaqa sadaqadii inay burinaysaba weeye bal taas buu baabkeediiya waa liqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa ilaa qowlih wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin bal taas lagaba gaadhayo xadiidka muu keenin xadiidku muu keenin baan leehay baabka aayaddu kuba kaaftoomay bal markaa aayaddana yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iyagu waxa weeye ilaahay iyo dee rasuulkiisii ama iimaankii lagaba helayo laa tubdiluun dee waana wasfi ilaa siddeetan meelood in ka badan qur-aanka kuba soo noqnoqday niidahan nido tashriif iyo takriim weeyo dadkii muminiintabaa ilaahay ugu dhawaaqaya ugu yeedhaya sifat aliimaan buu uguba yeedhaya fowqa amaaniin mowdic ayay kuba timi qur-aanka inta ay kuba timina ama waxa ka dambeeya un amar wax laysfarayo iyo w ama wax laysu diidayo saa daraaddeed bay bacd asaxaaba qowlkoodu ahaa haddaad maqasho ilaahoo le yaa ayuha aladiina aamanuu arcihi samacak macnaa hagaag u dheraaci hagaag u dhegaysta weeye sababtuna waa maxay ama waxaa ka dambeeya in wax wanaag laysugu yeedhayo ama xumaan laysu diidayo ayaa kaba dambaysa kol haddii dhawaaqaasi yimaado tanna maanta waa khuluq xun iyo waxaan toosnayn oo laynoo diidayo oo laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqaadkiinnii ha ku burinina bilmanni gallad sheegan iyo waladaa dhib oo manni ah dee ruuxii intaa sadaqadii waa siiseen haddana waxaad ruuxii baad ugu gallad sheegatood ugu madno sheegatay wixii aada siisay oo waxa iyo waxaa mid horeba haba noqoto waqtigaa waa nigi waxa ku siiye waxaa ku tari waxaaso adigu wixii baad tirtirisay ixsaankaagi iyo wanaagaagii sadaqadii aad bixisay dee tan ilaahay daraaddii markaa umaad bixin tani way burinaysaa markaasoo manigani waa burinaya haddaba sadaqaadkii aad la baxayseen mani ha ku burina iyo wal adaa dhib oo waa lilmutasadiqi caleyhi kii aa wax ku sadaqaysanaysana aad dhibtoon ay kaga mid tahay tacyiir ceebayn ama taa a kuba ceebaysaan baahidan su-aashan iyo waxyaalaha caynkaasa a taas ha ku burinina marka maxaa ka dambeeyey kaladii yunfiqu maalahu ria annaas oo imika waa halka riyuu soo gelayo oo iyadooba marka laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqaadkiini bilmani waaladaa ibdaalan ka ibdaal aladii yunfiqu maalahu ria annaasi weeye waa ibdaal laba mid ah kii isagu maalkiisa ku bixiyey istusus uu bixiyey saa uu burinayo iyo ibdaalkiisii mid laba mid ah taaha kuba burinina xagga marka la eego arriya fi sadaqa waa burinaya oo ruuxu haddii uu maxmado iyo ammaan ku doonayo waa deeqsi uu leeyahay ha lagu yidhaaho magac kaliya waxa aad ku yeelatid ha lagu sheeg sheego waxa aad bixisay idaacadda iyo telefisonka ha lagaa sheego suxufta ha laguu qorayo waxa hadduu leeyahay oo litalabi maxmadatnaas iyo umuurahaasoo dhan waa madaahiriye sadaqadiisii ajri kama yeelanaya wax oola baxay una laakiin ajri uu ka helaya ma jirto oo horta way burinaysaa baabkiina wuxuu dhigtay baaburiyaa fi sadaqa aayadda uu imika halkana inteeda hore dee waa nahyi layskaba nahiyayo sadaqadii in lagu buriyo almani waalada xageebaa markaa wejka istidlaalku uu yahay ee aayaddani in bal xukumkii riyaha iyo taas loogaba qaadanaya bal markaa waxa weeyaan oo xagga wejka istidlaalku san ibnu munayir iyo uu sheekhu kaba soo noqlinayo in waxa weeye meeshii waxaa jirta ilaahay subxaanahu watacaala muqaaranatu lmani waaladaa lisadaqa waa iyadoo sadaqadii ay raacday la xidhiidhsato madna sheegad ama dhibe ay la xidhiidho ruuxii laba dhibayo wax la siinayay ayaa maxaa lagu shabahay bal maalan taas lagu shabahayba biinfaaqi alkaafiri almuraa-i ruuxii gaalka ahaa ee istusus wixiisa uba bixinayay infaaqiisii baa lagu shabahay bal maalan taas ayaa laguma shabahayba weeye marka maxay tahay marka dee waxaana qaacidada tashbiih kolley ay tahay almushabahu bihi aqwa min almushabah waxaa mushabahu bihigu isagaa waxaan layskaga shabahaya wajho shabaha kaga xoog badan mushabaha maanta wixii la shabahayana maanta maxay noqotay waa almani waaladaa markay muqaaranatu sadaqati bilmani waaladaa mushabahu bihiguna muxuu noqday waa dee kaa infaaqu lkaafir ee maalkiisii riyaan wa samca uga bixinaya mushabahu bihigu uu noqday bal maalan markaa maxay taasi keenaysaa ibtaalkii sadaqada ee bilmani waaladaa muxuu yahay waxaa lagu shabahay iyadoo ibdee ibtaalu sadaqati biriyaa markaa taasi markaan leenahay almushabahu bihi aqwa min almushabah maxay keeni arriya oo tarjamada inooguba sugnaaba inuu ashaddu min almani waaladaa uu markaa kaba adag yahayo waa xaggan istidlaalka uba soo qaato marka waxa weeyaanuun imika halkan bukhaarina tan buu imika tarjamada kuba gaabsaday waxa ay tahay uun almanu ama madna sheegan iyo dhib ruuxii laba dhibo hadday sadaqadii raacdo way burtay buritaanka ay burtayna muxuu laba mid yahay oo uu shabahayaa marka istusus wax loo bixiyo dee buridii ay sadaqadu buraysay halkaasna waxaa inoogaba soo bixi haddaan idhaahno almushabahu bihi aqwa min almushabahba dee alinfaaq biriya ama alriyaau fi sadaqa inuu kasii xagga ibdaalka iyo burinta kaga sii adag yahayba madnigii iyo sadaqadii taas uu kagaba adag yahayoo bal markaa waa halkana wejka istidlaalkiisu wanataaan leenahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatkum bilmani waladaa kaladii ay ibaalan ka ibaali ladii yunfiqu maalahu de waxa weeyaan riyaan oo markaa dee kaa maalkiisii isususi waxaa u bixinaya sida kaasi ay uba burayso marka sadaqadii arriya way ku buraysaa waxaa kaloo ku buraysaa almanna way ku buraysaa aladana way kuba buraysaa wallahu laa yahdi alqowm alkaafiriin waqaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma saldan kolley waa aayaadkan dee waa umuurihii yimiba oo waxa weeyaan kaa isagu xoolihiisa taa kuba bixinaya amaandoon iyo waxyaalahaas inuu laba mid yahay unsta dee roobka dhagax intuu helay wixii boodh ahaayee korkiisa kuba sugnaaba tirtiray saafi dhagaxi uu noqdo markaa tanna ay tahay ibdaal sidaas oo kalea markaa soldan maxay tahay laysa calayhi shayun aan safwaankii wax korkiisa ah oo dee turaab iyo wax la midoo korkiisa jira aanu jirin wa qaala cikrimatu waabilun waa aayaadkii unbay dee la wada socotay laakiin waabilun laftigan waabile iyadna aayaadkan kuba yimida muxuu ahaa waabil waa madarun shadiid waabilku waa roob badan oo meeshii hadday dee ahayd waa jannada birabwa haddii dee roob kaa badan iyadoo helo meeshuna caro fiican ay tahay waa ruuxii ilaahay daraaddii waxuba bixiyey iyada intaasaa kuba filaanaysoo dee himaar badan iyo wax badan baa kaba soo baxaya saasoo kalena ninkii ilaahay daraaddii uba bixinayay sadaqadiisii taa ajriga badan ayay noqonaysaa watallu annada adallu kolley intay badan mufasiriinta waxay kuba fasiraan albadaru alkhafiif weeye waa haddii aan roob kaa weyni helinba roob yaroo tiix yaroo helay ayaa marka la eego meeshay kuba taalla iyo ciiddeedu sayta iyo waxyaalahaas ayaa kuba filaanaya beertaas inay wax soo bixiso ay himaar badan soo bixiso wax badan ay kaba yimaadaan bal adallu annadaa kolkol dharabka iyo waxyaalahaas nadaa waa la yidhaha ama waxyaalahan dee bal maalan ama ha noqoto doogii ama dhirtiiyo waxyaalahaas waqtiyada qaarkood dee fuule dee qoyaankaas baa laakiin bal waa madar adashina taa way kaba cabireene macnaana adaal iminka halkan inooguma sugna umuurahaasi aayaadka inta horunbaaba inooguma sugnayd laakiin waa tafsiirkii had iyo goor uu soo qaadayay uu fasiraya sheekhuu raacinayay bal maalan faa'iide ziyaada ah alfaadaha dee meelaha aayaadkaas ama meelaha macno ku dhow uun leh inuu bal markaa inoo fasiraye baab laa yaqbal lah xadiidka markaa eeg wuxuu ku kaaftoomay un imika baabka aayaddii unbuu kuba kaaftoomay oo wax kaloo bal maalan halkan inoo soo arooriyey maba jirto muraadkiisuna waa ta aan soo sheegnay bal sheekhu raximah llahu tacaala bal taasuu inoo sheegayo oo ruuxii mu'minka ahaa ee wax la baxaye laakiin maniyo ada oo raacday ayaa waxaa lagalaba mid dhigayba kii gaalka ah ee wixiisanba wuxuu u bixinaya aakhire maba rumaystee ha lagu arkiyo ha lagu maqliyo magacaad kuba heshita taas baa lagalaba mid dhigay oo dee bal maalan markaa waxyaalahaasoo dhammina sadaqadii way burinayaan laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalaya sadaqatan sadaqo min quluulin wax la khiyaansaday xaggeed laga keeno lagalaba baxay ilaahay ma aqbalayo walaa yaqbalu ma aqbalayo oo ilaa min kasbin dayibin sadaqadii markay noqotayna kasb xalaala oo nadiifa ay tahay un mooye rabbi ma aqbalayo kolley intana baabbaa inoogaba dambayn doonto kale halkana tarjama xadiid lamaba socdee intan buu kuba kaaftoomay sidee baabka dambe ayay calaaqa adag leeyihiin oo macnaa tan intan nafteedu xadiid buu kuba yimi muslim iyo saxiixiisa kuba sugan oo laakiin qayb kale ay la socoto dahaaro aan kuba soo marayoo dee salaadna inaan la aqbalayn dahaaro la-aan sadaqana quluul aan laba aqbalahayn oo macnaha quluulku asalka hore waa qaniimada iyo maxaa gaalada lagaba hele dagaal lagaba helay intaan la qaybin haddii wax laga xado laga qaato taas baa quluul laguma magacaabaa laakiin imika waxa weeye se waa wax alla wixii la khiyaansadeen ruuxu milkiyeyno ruux ruuxu wuxuu soo xaday wuxuu soo dhacay wuxuu xaqdarro ku qaatay dee arrintu ma aha wax la xaday tuuga waxaan tuugadii way badan tahayba ruuxii dee xoolo dad hayee mas-uulkaba aha wuxuu xaq uga leeyahay waxaa raatibkiisaas buu xaq uga leeyahay wax kaluu kaba leeyahay ma jirto waa wadiifo kasta haba hayo maalkan uu gacanta uu ku hayee uu isagu bimatalan shaqadiisu ay tahay dee isagu malehe wuxuu kaba leeyahay wixii looga gooyey raatibkii marka waxaan tiisa ahayn wuxuu kaba qaato iyaduna waa xadiid iyo tuugo uun balde waa tuugo xun bay noqonaysaa marka wixii ruuxu dariiq aan loo bannayn uu ku qaatay oo dhammiba quluulka bay la tahay hadduu sadaqo ula baxo hadduu bal matalan dad ku sadaqaysto mid laga aqbalaya maaho waayo waxani wuxuu milkiyey maaha wuxuu leeyey maaha inuu ku tasarufo markaa ma laha dadki ilaahay inuu celiyehe ee markaa inuu isaga ku tasarufo uu yidhaaho in haddii inta waxa weeyaan waxaan u bannaanayn ruuxan isagu milkiyinba haddii loo haddana la yidhaho sadaqa hadduu laba baxo cid hadduu siiyo masjid hadduu ku dhiso khayr kale hadduu ku sameeyo waa laga aqbalaya hadday noqoto waxay noqon lahayd sheego dhinacan kaba xaaraamo dhinacna laysaga fasaxay ahaan layd tasarufkeeda marna ma laha khayr ha ku samaynayo sadaqa ha kula baxayo masjid ha ku dhisayo wax kale ha ku samaynaya waxa ay tahay ciddii lahayd inuu u celiyo wixii tasarufkii maba laha marka kole dee aan intaa ahayn ilaahay subxaana wa tacaala ma aqbalayo sadaqadaas iyo wixii lala baxay ee ruuxaan kii lahaayee maaligiisa ahayn haddii allahuma dee ruuxii suuxun si kuba soo galaan aanu lahayn ka toobadkeeno doondoono ciddii lahayd oo laga quustoo laba waayo marka caynkaasa sadaqa laakiin aanu isagu sadaqaysanayn ruuxii loo sadaqaynaya dee way imanaysaa taasna isaguma sadaqaysanayo ciddii baa loo sadaqaynaya laakiin haddii xataa la helayo ruuxii iyo ciddiisii lama helayo ciddii waxaan lahayd u sadaqaystoo sadaqaha looga dhigana markaa lama odhanayo bal waxa weeye ilaahay ma aqbalaya sadaqata min quluul walaa yaqbalu ma aqbalayo ilaa min kasbin ayib kasbi waa wixii bimacna maqsuub wey waa wax la kasbaday uun waa wixii uu shaqaystay ruuxu laakiin kasbiga loogama jeedo dee wixii uu shaqaystay isaga shaqadiisuu ahayd waxaan shaqadiisa ahayn oo dee xalaalu iibo wey jirtaayo haddii wax la siiyo oo kale haddii uu dhaxlo xoolo kasabkiisii maaha laakiin dhaxaloo dee waa isaguna miiraadka xalaasha u ah ee bal waxa weeyaan wixii ama ha noqoto kasabkiisii waa ka badan ama wax kaloo dariiq xalaala kuba soo galay haba noqoto sida miiraadkii oo kale eh wixii uu kalaba baxo ilaahay waa aqbalaya haddii kalese laakiin kaa aan wixii aan ahayn lagama aqbalayo dee inuu ku tasarufo ma laha waliqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi qowlu macruufu wamakfiratu khayru min sadaqatin yatbacuha adan wallahu haniyun xaliim oo waxa weeye imakayn laa yaqbalu lahu sadaqata min quluulin xadiidkii baa ta aan leenahay waa xadiidin kaba mida weliba qeybtaas muslimba wariyey in sheekhuna raximahullahu tacaala tarjamay imaka kale halkan inoomuu soo dhiganba laakiin waxa weeyaan uun kolley aayaddii sadaqada bal maalan kolley marka dambaan taa sheegi doonaa ilaahay muxuu yihi wuxuu daliishaday arrinkan iyo aqbal la-aantaas ilaahay baa yidhi qowlun hadal macruufun wanaagsan waa hadal fiican oo ruuxii saa'ilkaa iyo kii wax kaa dooniye wixii laguba yidhaaho iyo wamakfiratun dhaafid laba dhaafoo haddii uu isagu ilxaax badan la yimaado haddii ruuxu cuslaysanayo ruuxanba dhibsanayo xaalkiisa layska dhaafo arrintaasoo loo dulqaato weeye bal makfiradii taas kolleyna waa awjuhdii lagu fasiray mid kaba mida aayadda ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo ka khayr badan sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo adan dhib sadaqo uu ruuxu la baxay laakiin ruuxii uu ceebeeyo caayo uu umuurahaasoo ama uu wax ka sheego ruuxii uu dhibo uu dhibo taas waxaa ka khayr badan hadal fiican uu yidhaaho iska celiyo unu waxba siin hadal fiican isagoo u dhaafo bal wixii uu xaggiisa dhibsanayo ama culayska uu dee isaga cuslaysanayo kale iskaba dhaafo taas oonu waxba siinna taas baa ugaba khayr badan sadaqa waayo sadaqadan dhibi ay ka daba tagtee ay dhibi raacday saa aan aayaddii horeba ku soo marray way buraysaa way buraysaa ajri uu ka helayaa maba jirto hadalkan fiican iyo raddigaa fiicani waaba kelimo fiican oo alkalima tayiba sadaqay ahaydba ajri baabuu kaba helayaa haddaba hadalkaa wanaagsan ee fiican ee ruuxii laguba odhanayo ayaa kaba roon sadaqo ay hadhow ka khayr badan dee kolley wax muqaabil ma jirto waa radd ljamiil iyo maqfiradii cafun can isaa'il idaa wujida minhu maa yasqulu cala almas-uul bal taasba weeye taasaa kaba khayr badan wallahu haniyun xaliim ilaahay waa kaa haniya dulqaadka badan bal halkana kolley baab kale aad bay isugu dhow yihiina laakiin xadiid inoolama socdo kolley baab kale waan iska joojin doonaa intaan yarban intaan ku kaaftoomaynaa dee kolley saacaddii waaba inalaba dhaafay imaka halkan macnuhu waxa weeyaan bukhaari bay yidhaahaan caadadiisa ah ihaaru lkhafiyi cala aljali shayga dee qarsoon waa tarjamada markuu dhiganayo waxyaalaha wixii qarsoonaaye u baahnaa fikir iyo bal u fiirsi oo kale ayuu ka horreysiyaa kaba doortaa shaygii macnihii waadixa ahaa ee daahirka ahay oo kale uu kaba doortaa sababtuna waa maxay aayadda maxaa inooguma sugan sadaqada haddii ay aladaa oo sayi'a ama sayi'at aladaa ay raacdo inay burayso huluulkii markaa inay xadiidka baabkiina muxuu ahaa laa yaqbalu lahu sadaqata min huluul aayaddii waxaa inooguma sugan uu yihi aayaddaasaa uba daliila sadaqadii haddii dhib raacdo inay burayso markaa quluulkii markaa maxay noqon waa halkan ay leeyihin ithaaru lkhafiya cala aljaniba oo caadadiisa ahayd quluulkiina muxuu noqon dee khiyaamadan wax la khiyaansaday la xaday la dhacay waxaan lahayn oo ama lasoo qaatay dhib baa kuba sugan oo dee ciddii ina wax laga xaday iyo ciddii tan laga soo dhacay iyo waxyaalaha ciddii la khiyaansaday waa la dhibay iyadiiba dhibi way kuba sugantahay haddaba bilmatala markaa quluulkii haddii quluulkaasoo isaguna dhibataas ahayd sadaqa ay raacdo wixii uu sadaqo ula baxo uu sadaqaysto dee maxaa buraya ine isagiiba waa adahan aha macsiyu marka horeba ahaaye waa wax burayaoo haddii imankaa aayadan sadaqadii ada ay raacday inay buraysa ay kuma sugnayd quluulkuna sidiisuu dhib uba yahay haddaba hadday isagiina sadaqa la xidhiidsato wixii wax cid laguma dhibee laga soo xaday ee laga dhacay ama laga soo khiyaansaday bal maalan uu ruuxu sadaqaysto waa wax dhibi ay kuma sugantao sadaqadii ay raacdo marka halkaasba weeye halkay isagaba daliiliyiinoo markaa isagiina waa buraysaa sadaqadaasna waa buraysaa sida tanba ay uba burayso balba waxa weeyaan waa taasoo muhimku waxa weeyaan dee kolley macnuhu labada waa inoo cadiye waa wejkan dee laysugu xidhayo ee uu liqowlihi tacaala uba yidhi iyo munaasabada halkaa xagga munaasabado kaba dhaxaynaysa ama wejka istidlaalku uu yahay way baabu sadaqati min kasbin dayib wallahu subxaana wa tacala aclam